بsم الlh الرحmn الرaحيم الحamdu لlh رb العاalمين وصlى الlh وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آlih وصحبه أجمعين qاla المؤلف رaximh الlh taعاalى وin tara الksr عlى أجناaسi faإnaha fi الxkm عnd الناasi تxsر في أربcaة أqساam ycrifha الmاahir fi الأحكاam مmاثil min bعdih muنaasب وbعdah muwaafiq مصاaxب والرابع المباين المخاaلف ينبيka عن تفصيلهن العاaرف فخذ من الميثاaلين واaxدa وخذ من المناaسبين الزائدa واضرب جميiع الوفق في المواaفق واسلك بذاka أنهج الطرائق وخذ جميiع العدد المباyin واضربه في الثاني ولا تداhiن فذاka جزء السهم فاحفظنه واحdر hdيta أن تزيغ عنه واdربه في الأصل الذي تأصلا وأxsن mن ضم وma تxصلا واqسمه فالqسم إذا صحيiح يعرفه الأعجم والفصيح فهذه من الحساaب جمل يأتي على مثاaلهن العمل من غير تطويل ولا اعتiساaف فاقنع بma يبين فهو كافي فاقنع بma بyنa فهو كافي musanifku wuxuu leeyahy raximah اllahu tacaala darsigeeni laba iyo tobanaad wain tara alkasra calى ajnaasin fainaha fi اlxukmi cinda الnaasi marka waxaan ku soo dhex jirnay waxaa la rabaa qofka markuu faraa'id dhiganayo inuu maskaxdiisa furo wax weyn uusan ka dhigin dadka markii ay inta wixii ay kula weynaadaan waa isku dhexyaacaysa masaaisha waxa weyaan qawaacida iyo madkhalka laga galaya haddii aada ugu fiirsatid wax iska sahlan weeyaan marka waxaan soo marnay laba xaalo oo laga yaabo dadka qaarkeed inay isku darsanto xaalo waxa weeyaan xoolihii la qeybsanayo oo ansiba la yihahda nasiibkii wax lagu qeybsanay iyo dadkii loo qeybinay hadday kala bataan ou dadkii bato nasiibkiina ou yaraado masalada cowl bay gelaysaa niri mathalan dadkii wax ku dhaxli lahay xoolihii mathalan dadkii wax ku dha afar qofood ay noqdeen masaladii markii waxeeda lagu dhisayna saddexay ku dhammaatay qofkii faradka ama ama iska lahay qoryaha wax ku lahay baa meesha ka baxay sida loo helo masaladan lixda lagu dhisay waa la jijibinaa todobaa la gaarsiinaa sideedaa la gaarsiinaa sagaalaa la gaarsiina sida hadba duruufta keento masaladaas cowl baa la yidhaahdaa cowl macnaha waxa weeyaan sihaamtii ama ama nasiibkii qofkan ou lahay baa gaabtay dadkii lahaa lahayaa batay amhilo badan baan soo bixin waa kasoo waa soo baxin nuqdada aan ku jirnay hadda waxa weeyaan haddii ay dhacdo xoolihii dadkii waa u qeybsamayaan mathalan masalada lixaa lagu dhisay sideedaa lagu dhisay laba iyo toban afar iyo labaatan usuushii aan soo sheegno toddobadeed midkeedaa lagu dhisay asal kasta ciddii wax ku dhaxli lahayd waa loo qeybiyey laakiin waxaa kasii u qeybsami weysay qoladii markii ay nasiibkoodii qaateen wax ma wayne nasiibkoodii waa qaateen markay nasiibkooda qaateen ayaga gudahoodii iyo nasiibkii ay gooni u heleen yaa qeybsami waaye marka inay kala jabtay noqotay oo in loo jijibiyo marka faraa'idna jijibis lama ogolo mathaal ahaan intaadan meel kale aadin waxa weeyaan nin baa dhintay wiilkiisa iyo saddex naagood buu ka tegay xaas marka dumarki hadduu wiil waarith joogo ou meydki ka tegay thumun ay leeyihiin marka fiiri wax ma waaynin dumarkii nasiibkoodii way heleen oo waxay dhaxalka ku lahaayeen thumun thumunkoodii way heleen thumunka hal ul waay hal ul uu sideed ka yahay marka hal ul markii saddexa loo qeybi liira si loogu qeybiyaa la garan waay marka fiiri bimacnaa dadkaas cowl uma baahno oo nasiibkoodii waa heleen oo la dhihi maayo waa ka dhammaaday maalkii la dhihi maayo qeybtoodii waa heleen laakiin qeybtay heleen say gudahooda ugu qeybsan lahaayeenuu ka jabay liannahu hal haddii saddex loo qeybi la yiraahdo waa in la jijibiy jijibisna faraa'id lama ogolo marka taasaa kasri la yiraahda kasriga labanka aan soo sheegnay labow ahaa inuu hal fariiq uu ka jabo mathalan waxa weeyaan hadda fiiri nin baa dhintay wuxuu ka tegay wiilkiisi iyo saddex naag hadda aan ku soo niriy laba fariiq waa marka fiiri wax wax lagu dhexlaa laba fariiq waay fariiqna casaba waa wiilki fariiqna ahlu fardi waa zawjaadki wiilkii markii thumunkii laga bixiyey sideedii hal ul markii laga bixiy todobadii soo harto qaatay kama jebin liannahu haddii ansibadii badato ru'uustii ay yaraatay sida la rabay waay wiilka todobadii iska qaadana dhib kuma haysto laakiin qoladii hal ul qaadatay oo saddexna ku qeybsanaylan thumunka dumarka ama afar ha ahaadeen ama hal ahaade thumun bay wax ku dhaxlaan haddii uu farac waarid joogo marka hal fariiqa ka jabay waa soo miithaalinay mar hadinta wuxuu ka leeyahay wa in tara alkasra calaa ajnaasin markaan laba jinsi buu ka jabay sidee loo dhisaa markaasuu xugum kale ay leedahay wa in tara alkasra haddii aad aragtid inay ka jabto kasri jabid haddaad aragtid calaa ajnaasin jinsiyaal badan mathalan dadka thumun ku dhexlaa hal jinsi waay zawjaadka jinsi aan leenahay wiilkaas hadda aan soo sheegnay hal jinsi waay hadday hooyo joogto oo sudus ay wax ku dhexlay jinsi waay yacni ahlulfuruudkia jinsi laga dhigay casabada jinsi waay marka wa in tara alkasra jibitaankii haddaad aragtid calaa ajnaasin ay ka jabto fa inahaa ajnaastii fi lxukmi xugumkeeda waxa weeyaan cinda annaasi dadka agtiisa xugum ay ku leedahay taxsuru waxay ku koobantaa fi arbacati aqsaamin afar qeyb yacrifuha almaahiru ninka xog ogaalka ah yaa garanaya fi laxkaami axkaamta maahir ku ah marka wuxuu leeyahay maanta waxaan kaaga hadlayaa qoladii wax qeybsan lahayd ama casaba ha noqoto ama ha noqoto maxaan ku iraahdaa ahlulfuruud hadday fii daakhilihim sihaamtii gooni u heleen iyo madaxdooda ay u qeybsami wayso ilaa inay ka jabta maahine in la saxiiya masalada waajiba see lagu saxiix yeelay wa in taraa haddaad aragtid alkasra jebitaankii calaa ajnaasin ay ka jabto fa inahaa ajnaastii fi lxukmi xugumka ay leedahay cinda annaasi ay ku leedahay taxsuru waxay ku koobantaa fii arbacati aqsaamin afar qeyb yacrifuha almaahiru ninka oo macnaha maahir ku aho aqoonta dheerka u leh yaa garanaya fi laxkaami axkaamta ninka aqoonta dheeraanta ku leh yaa garanay mumaathilu min bacdihi munaasibu wa bacdahu muwaafiqu musaaxibu waraabicu almubaayin almukhaalifu yunbika can tafsiilihina alcaarifu afarti maxay tahay mumaathilun wax isu dhigmo min bacdihi gadaashiisane munaasibun uu yahay munaasibun oo isdhexgalay wa bacdahu gadaasheedna muwaafiqun midka nis iska waafaqa inuu yahay muwaafiqu musaaxibun waa iska dhamaystir waa waraabicu midka afaraad almubaayinu waa midka kala fog almukhaalifu ee iskhilaafsan yumbiika waxaa kuu waramaya can tafsiilihina ayaga kuwaas in lakala cadcadeeya alcaarifu ninka yaqaano ou musanifka kamid yahay waxaan rabaa si oo oo fudud inaan qaacid ahaan kuu sheego waxa weeyaan laba shay baa la rabaa maskaxdaada inay ku qabtid mas'aladii waa la dhisay cid baa waxa weeyaan sudus wax ku dhexlayso fiiriya mas'alada lix baa lagu dhisay meeshii waxa weeyaan laba ayeeyo yaa aad joogto waxaan soo niri laba ayeeye iyo wax ka badan hadday joogaan hal sudus ley wax ku dhaxlaan saddex ayeeyaa joogto hal sudusaa u dhexeeya marka sahmigii ayooyooyinka ay ku lahaayeen mas'alada waa hal qori ayagana maxay noqdeen saddex saddex hal haddii haloo qeybi layirahda jabaa galay oo maxay noqonay markaas in saddex halkii in saddex meel loo dhigo taasna jibid lama ogolo kow halkaas jinsi waaye marka jinsi jadaadkii hadeertaan sudusku dhexlay jinsi waay kow wuxuu ka tegay saddex gabdhood gabdhaha hadday ay laba iyo wax ka badan yihiin maxay wax ku dhexlaan thuluthaan afar gabdhood aan ka soo qaadno ama saddex gabdhood de saddex gabdhood uu ka tegay saddex gabdhood markuu ka tago lix maxay ku leeyihiin thuluthaan lixdii thuluthaanka afar waay afar qori ay ugu heleen ayagana saddex gabdhood waay afar qori haddii saddex gabdhood loo qeybiye ayadana si toos uguma qeybsanaysa waa kala jajabaysa ayib waxaa kaloo meesha uu ka tegay laba adeer markii gabdhihii ay thuluthaan qaataan oo afar ah uu ka jabo ayeeyadii ayeeyooyinkiina ay hal qaataan uu ka jabo hal qoriyaa soo haray markaan casaba iskale saddex adeera halkii qori wada qaadatay casabo weeyaan saddex ayadana hal uma qeybsanto ayadana wuu ka jabay marka ajnaasta fiiri mar waa ayeeyooyinka hal jinsi waxa weeyaan sudusku waa ka jabay mar gabdhihii ahlulfaradka ahaay thuluthaanka afar ay heleen ayagana saddex waa wuu ka jabay adeeryaashiioo casaba ah hal qoriyay lixdi ka heleen lixdii hal qori hadday ka heleen halkii qori saddex uma qeybsan ama laba uma qeybsan karta uu ka jabay fiir marka ajnaastaas a laga hadlaa marka saas horta u fahamtid jibitaanka a u fahamtid yaa waxaan rabaa inaad ogaatid laba shay oo kaleo muhim jiddan ah mar waxaa la isku fiirinaa qofkan sihaamta uu mas'alada ka helay iyo cidda mas'alada sihaamta iskale waxa u dhexeeya loo fiirina fiiri hadda waxaa laleeyahay ayeeyooyinkii warahadii waay maxay sihaam ka heleen hal qori bay heleen lixay hal qori ka heleen marka waxaa la isku fiirinaa qoriga ay heleen sihaamta ah iyo ru'uustooda a laysu fiirinaa beyna sihaam wa ru'uus laba xaala lee lagu fiirinaa inuu ka dhaxeeyo tawaafuqun binisbi binnisfi aw tabaayun inuu ka dhaxeeyo nuqdadan waxaan rabaa maskaxda inaad ka shaqaysiisado waxa weeyaan maa beyna sihaam walwaratha markii laysu fiirinaya laba xaalo unbaa laga fiirinaya tawaafuqun binisfi iyo tabaayun inuu ka dhexeeyo laba xaalo waa la goynaya tadaakhul iyo tamaathul waa la goynaya liannahu haddii tamaathul iyo tadaakhul ay yimaadaan mas'alada maba jebin waa qeybsantay macnaha qof baa waxa weeyaan hadda ayeeyooyinka hadda hal ay ahaan laheyd hal qori ay heshay tamaathul a layihahda qorigii ay heshay iyo madaxeedii hal qof iyo qorigoo hal qof a oo hal shay ah waa isu qaybsamaan tamaathul a layihahda marka kaas ma imaan kara meeshaan liannahu kasri maba imaaniba naxnun waxaan ka hadlaynaa wa in tara lkasra calaa ajnaasin marka tamaathul ma imaan karo haday qorigii qofkii u qaatay iyo asiga hadday isu qaybsamaan tamaam waay taas maba imaan karta meeshaan ko sidaas oo kale tadaakhul ma imaan karto oo waxa weeyaan haddii sihaamtii ay badato haddii ayeeyadii mathala masalada laba iyo toban lagu dhiso oo ayeeyadii sudus ay ka hesho ayeeyadii keligeed hadday tahay qof keligeed waa madaxeedii warahadii hal ra'si waay waxay heshay laba qori waay marka fiiri tadaakhul a ka dhee a ka dhexee marka haddii qoryihii bataan qofka qaadanayana ou yaraada waaba sidii la raba iyadana waa ka fiican tahay tamaathul waa kasii fiican tahay qofkii laba qori in la sii dhib malah oo wiilkii hadda waataan todoba qori isugu darnay marka labadaas ma imaan karto marka inay fahamtaan jeclahay markaan bayna sihaam wa bayna ru'uus oo lagala jeeda alwaratha bidalika sahmi qolada qorigaas wax ku qaadanayso hadday qorigii intuu bato dadkii ay yaraadaan tamaam kasri ma ah hadday isla ekaadaanna kasri ma aha sudus iyo hal iyo halaa lagu kala qaatay kasri ma aha labada xaala imaan karta waxa weeyaan in madaxyaashi ay bataan qoryihii la qaadanahayna ay yaraadaan labadaas xaal xaalkaasunbuu kasri ku imaan karaa markii sihaamtii yaraato dadkii sahmdigaas qaadalahayo wax ku dhexli lahayna ay bataan labada udhe ka imaan karta marka tabaayun inuu yahay iyo inuu tawaafuq yahay waa u fiirso yacni mathalan waxa weeyaan laba ayeeyo markay hal qori isla qaataan hal iyo laba tabaayuna u dhexeeya waxaa laysu fiirinaa qorigooda iyo ayaga madaxyaalkooda laisku mithaalka waa kugu imaan doonaa haddii waxa ay qaataan sihaamti hadday laba noqoto dadka wax ku qaadanayana afar ay noqdaan fiiri laba iyo afar waxaa ka dhexeeya tawaafuqun binisfi liannahu laba waxaa laga heli karaa hal oo niskiisa ah afarna niskeedaa laga helaya tadaakhul lama dhahay tadaakhul intama imaan karo tadaakhul waxay ahaan leed hadday sihaamta afar tahay dadka wax ku dhexlaana ay laba yihiin tadaakhulaa la dhela laakiin cagsi waa hadda ru'uustiyaa badan marka tawaafuqun binisfi markay noqoto ru'uustii waa lasoo gaabina labaa laga dhigaa meelaa la dhigaa markaas meelaa lagu qorana haddii dadka sihaamtoodii ay noqdaan saddex mathalan thuluth ay wax u heleen awlaad اlikhwa oo kale yaa thuluth wax ku dhaxlay ayagoo afar ah iyo mas'ale lix lagu dhisay ay thuluth ka heleen ayagoo saddex ah ayagoo saddex ah yay mas'ala sidis lagu dhisay oo lix lagu dhisay laba ka heleen marka sihaamtoodina waa labo ayaga madaxoodina waa saddex saddex iyo labo wax ka dhexayn kara ma laha tabaayuna la yidhaahda marka tabaayun iyo tawaafuq yaa ka dhala karo maa beyna sihaam wa beyna alwaratha nuqtadaas nuqto kalaa ku xigta taas ha kaaga darsamin waxa weeyaan markii mas'alada la dhiso qolo kastaba qeybtooda la siiyo qoladii qeybtooda ama ay badato ay ku filnaato waa tamaam waa baxday qoladii ay u qeybsami wayso hadday tawaafuq ka dhaxeeyaan maalkii ay qaateen iyo dadka maalka qaadanaya haddii nis iyo thuluth iyo khumus tawaafuqa la yidhaahdaa maalka ay qaadanayaan nis haddii laga helayo thuluth haddii laga helayo dadka qaadanaya haddii la qeybiyo thuluth laga heli karo ama nis laga heli karo ama rubac laga heli karo waxa waaye inta iska waafaqaana kuwaan lasoo gaabina hadday maalka ay qaataan ou tabaayun ka dhexeeyo maalkii waa saddex dadka qaadanana waa afar tabaayuna ka dhexeeyo madaxdii sidoodaa lagu dhaafaya marka fiiriya markii aad qolo kasta iyo xoolahooda aada isku fiirisid qoladii tawaafuq ka dhexeeyana aad isku laabtid qoladii tabaayun ka dhexeeyana aada meesheedii dhigtid yaad haddana waxaad ugu gudbaysaa dadkii warahada ahaa madaxyaalkoodii qoladii tawaafuqa ahaa iyo qoladii tabaayunka ahayd haddana madaxyaalkaad isku fiirinaysaa labadan madax yaa haddana waxaa laleeyahay waxaa ka dhexey karo tamaathul miyaa ka dhexeeyo ma tabaayunaa ka dhexeeyo ma tadaakhulaa ka dhexeeyo ma tanaasub tamaathul iyo tanaasub iyo tawaafuq iyo tabaayun afarti markaana loo fiirina laba marxalo waay intaasuu kuu sheegaa marxalo waa laga soo gudba kusoo celi maayo waxa weeyaan waxaa loo fiirinayaa bayna ru'uusi اlwaratha wa bayna sihaamiha laba xaalo unbaa imaan kartaa nidhi ima an yakuuna baynahumaa tawaafuqu biاnisfi waa laysku soo laabaa markaas aw baynahumaa tabaayun markaa kuwa ru'uusta sideeda loo dhaafaa maalkii waa laga soo gudbay marka ru'uustii aad haddana isku fiirinay qoladii macnaha sudus ku dhaxashay madaxyaalkoodii qoloftii qoladii nis ku dhexday madaxyaalkoodii qoladii thumun ku dhexday magacyaalkoodii madaxyaashii baad fiirinay maxaa ka dhexay karo haddaad shan iyo shan iyo shan ay soo baxaan tamaathulaa liila midaad qaadanaysa hadday tawaafuq tadaakhul ay ka dhexeeyaan qolo labay madaxdooda noqotay qolona afaray noqotay qolona sideeday noqotay sideeddaa la qaadana kuwan tadaakhula la yidhaahda hadday tawaafuqun binisfi noqdaan qolona macnaha afaray noqotay qolona lixay noqotay afartan isku laab laba ka qaado lixdi ku dhufo hadday tabaayun noqdaan saddex iyo afar saddexdii afarta waa isku dhufanaysaa masalada sidaas weyaan mithaalkaadna ku gara doontaa laakiin taas faham marka ugu horeyso wuxuu leeya wain tara alkasra haddaad aragtid jibitaankii calaa ajnaasin jinsiyaal badan ay masaladii ka jabto fa inaha ajnaastii cinda annaasi dadka agteeda fi lxukmi xukumkeeda waxa weeyaan taxsuru waxay ku koobantaha fi arbacati aqsaamin afar qeyb yacrifuha almaahiru ninka wax garanayo yaa garanayo maahir ninka oo aada ugu xeyl dheer cilmiga fi laxkaami afarti maxay tahay mumaathilun waxaa lagala jeedaa ru'uustii marka maalka iyo ru'uustii laysku fiiriyey tii laabmi kartana la laabay tii mubaayin noqotayna meel la dhigay masaa-ishii oo dadkii wax ku dhaxli lahaaya marka la ysku fiirinaya ima an yakuuna baynahumaa mumaahilun inuu jiro mumaathil waxa weeyaan qoladan madaxyaalkoodii shan ay noqotay qoladii kalena shan ay noqotay shan iyo shan mumaathil waay waa hal qeyb min bacdihi munaasibun munaasib waxaa la yihahdaa bimacnaa mutadaakhila lagala jeedaa mutadaakhil waxa weeyaan sidii labadii saddexdii iyo lix oo kale qolo madaxdooda laba ay noqotay qolana saddex ay noqotay qolana lix ay noqdeen fiiri marka labo waxa weye lix way gudagelay yani laba joor ay kusoo laabantaa afar joor ay ku laabantaa ama saddex joor dheh laba saddex lix lix markii laba loo qeybiye saddex joor ay ku laabantaa saddex markii lix loo qeybiye laba joor ay u qeybsantaha waxaa la yihahda taas mutadaakhil oo munaasibka ah wa bacdahu gadaashiisna muwaafiqun weeyaan mid waafaqsan muwaafiq waxaa lagala jeedaa almuwaafaqatu bayna aru'uusi binisfi qolana waxay noqotay ru'uustoodii afar qolana lixay noqotay marka afar waxaa laga helaa nis oo laba a lixna nis ay leedahay tawaafuqun binisfiyaa la yihahdaa markaas marka labaadka aad aad ka dhigaysaa mid kasta laba loo laabay midaa laba loo laabaya midka kale si loogu dhufto waraabicu midka afaraad almubaayinu midka kala fog waay almukhaalifu ee khilaafsan tamaamulbeyd waay macnaha ismana dhexgeli karaan isuma qeybsamaan twaafuq binisf kam wax ka dhexeeya ma laha mubaayin saas waay yumbiika waxaa ku waramaya can tafsiilihina alcaarifu ninkii wax yaqaana kugu warami doono ko marka haddii wuxuu ku leeyahay markii mas'alo kasta sihaamteeda iyo ru'uusa laysku fiiriyo oo wixii muwaafiq binisfi ina meel la dhigo wixii mubaayin ina meel la dhigo haddana ru'uustaa laysku fiirina marka waxaa kuu soo baxday afar midkood afartaas hadday soo baxdo marka saan ula dhaqan fakhud min almumaahilayni waaxida wa khud min almunaasibayni zaa'ida fakhud waxaad qaadataa min almumaahiliin labada isku midka ee waaxidan ka qaado qolaa madaxyaalkoodii lixay noqotay oo wax ku dhexlay qoladan kana lixay noqotay marka laba lix hadday noqoto hal mid qaaday aslulmas'ala ku garaac waa mumaathil waay midkoodaad qaadanaysaa fakhud min almumaahilayni waaxida wa khud min almunaasibayni zaa'ida munaasibayni bimacnaa almutadaakhilayni waa afar iyo lix maya afar iyo lix ma ah wakhud min almunaasabayn mutadaakhilayni waa labo iyo saddex iyo lix waay qolo madaxyaalkooda laba ay noqotay qolana saddex ay noqotay qolana lix ay noqotay azaa'idka qaado midka lixda ee masalada qaado lixdii markaad qaadatid yaad fi asl masala ku dhufo doonta mithaalkay kugu imaanaysa wadrib jamiica alwafqi fi lmuwaafiqi wadrib waxaad garaacdaa jamiica alwafqi wifqiga niskiisa fi lmuwaafiqi midkii niska ka waafaqi ku garaac wasluk waxaad aad qaadaa suluuk bimacnaa marid waay bidaaka midkaas waxaad ku qaadaysaa anhaja daraa'iqi jidadka kan ugu waadaxsan wxuu le haday twaafuqu binisfi ay noqdaan fakhud nisfa axadihima wadribhu fi kaamil اaakhari marka jid fiicanaad helaysaa buu ku leeyah wa khud waxaad qaadataa jamiica cadad اmubaayini cadadka cadadka kala kala fog qaado wadribhu fi thaani midka labaad ku garaac walaa tudaahini hana mujaamaleynin macnaha waxa weeyaan qola madaxyaalkooda saddex ay noqotay qolana afar ay noqotay tabaayun a ka dhexeey liannahu thuluth ma wadaagaan nis ma wadaagaan meelay wadaagaan ma laha cadad kale uma qeybsami karaan marka idrib thalaatha kulahaa fi thaani alraabic oo arbacadi ku garac kulihaa mid kastaba kaamilkooda ku garac marka saas aad tiraahdeed wixii kaaga soo baxa fadaaka midkaas jusu sahmi sahmiga juskiisi waaye faxfadanhu xifdi waxdar waxaad ka digtoonaataa hudiita ha lagu hanuuniye an taziiqa canhu inaad ka dhuntid ka digtoonow markaasaa waxaa lagu leeyay wadrib hu wadrib garaac oo hu jus-u sahmigii fi lasli masalada asalkeedii ku garaac aladii asalkoo taasala masalada asalkii hore lagu dhisay jus-u sahmi ku garaac wa axsi koob man dama wixii isku dunmo iyo wamaa taxasala wixii kuu soo baxa waqsimhu qeybi markaas falqismu qeybinta idan markaas saxiixun waay yacrifuhu waxaa garanayo alacjamu midka cajamkoon carabiga ku hadlaynin iyo walfasiixu midka fasaaxada ku hadlay waxaa laga yaabaa dadka qaarkeed ficlan hadirtaan in aada wareertid amhilo yaryar oo sahlan aan kugu miithaalina marka waad garan doontaa inshaa allahu tacaala waxaan rabaa inaan kuu miithaaliyo waxa weeyaan mutamaathileyn oo kale ka soo qaado fiiri nin baa dhintay hooyadiis iyo shan walaaloo la hooyo ah iyo shan adeerow ka tegay masaladaas waa inaad garan kartaa meeqaa lagu dhisaa waa masale laga soo gudbay khamsatu acmaam waa casabo waay iyaga wixii soo hora inay qaadanaya inay maskaxda kugu jiraan waay ikhwatu liummin laba xaal ay ahaayeen hadday laba ka badan yihiin thuluth ay wax ku dhaxlaan hadduu hal qof yahayna sudusu wax ku dhaxlaa shuruudi haddii laga helo meeshaan hadda shan walaal oo lahooyo aha joogto wax xijaabay oo farac dakaro waarithina ma joogo maya asl oo dakaro waarith e ma joogo farac waarithina ma joogo marka ayaga thuluth ay wax ku dhaxlayaan hooyo maanta sudus ay wax ku dhahlay liannahu jamcu min alikhwa joogo ayib marka acmaam iska reeb waxaa meesha joogo dad thuluth ku dhaxlaya thuluth makhrajkiisa waa saddex um hooyo makhrajkeedana waa sudus waa lix lix iyo saddex waxaa ka dhexeeya tadaakhul lixdii ah masalada lagu dhisay ko lix masaladii markaad siisay hooyadii hadda fiiri hooyadii sahmigeedii waa hal ayadana waa hal taas waxaa la yidhahdaa tamaathul waxay qaadatay iyo qofkan intuu yahayaa isla mid noqotay marka hooyadii waxeedii kama waxba kama jibin hal jinsi waxma ka jibin ko alikhwatu liummin wimaw lixdii meeqay ku leeyihin thuluth oo laba ah laba u soo qaada laba sahmi laba sahmi waxaa loo qeybinaa shan madax maxaa ka dhexeeya marka fiiri laba iyo shan maxaa ka dhexey karo waxaa ka dhexeeya wax la yidhaahdo tabaayun tabaayun markuu noqdo walaalaha madaxdoodo shan e meel ku qoro ka soo tag adeeradii u imaaw adeeradii lixdii meeqay ka heleen haddii hooyada hal ka qaatay walaalihii oo hooyada meydka la walaal ahayna laba qaateen saddexa ku baxday saddexaa u soo hartay saddex sahmi shan madax u qeyb shan adeer waay isma keeni karaan tabaayuna ka dhexee shantii madax sug ayib marka fiiri hooyadii madaxeeda hadda maanta meesha kuma jirta leanna wax kama jibin dadka ay wax ka jabeen madaxyaalkooda meeqo waay waxa weeyaan lee shan walaalo oo meydka la hooyo ah madaxoodiio shan ah oo waxooda u qeybsami waayeen meelay ku fadhiyaan anaga waxay ku leeyihin waa naga jabeen shanaa nahay meelaan fadhinaa shan adeer oo casaba wax ku qaadatay saddex qoryaan casaba ku helnay waana noo qeybsam wayna annaga shanteenna meelaan fadhinaa dayib shantii madax adeer iyo shantii walaala shan iyo shan maxay noqdeen ma tadaakhul ba ma tamaathul ba ma tabaayun ba ma tanaasub ma maxay yihiin tamaathul waa shan iyo shan marka waxaan leenahay maadaama shan iyo shan aadno hal shan leen qaadanayna hal shan markaad soo qaadatid yaa waxaa lagu magacaabaa shantaas jus-u sahmi a la yidhaahdaa madaxyaashii oy wax ka jabeen wixii kasoo dhex baxay haddii ayaga la ysku garaaco iyo midkood haddii la qaato iyo midkood miskeed mid kale haddii lagu gaarato wixii kasoo baxay madaxyaashaasa waxaa la yidhaahdaa jus-u sahmi baa la yidhaahdaa marka fadaaka jus-u sahmi faxfadanhu midkuu ku lahay waa marka tamaathul haddii madaxyaashi ka dhaxayn shanaan soo qaadanaynaa shantaas waxaa la yidhaahdaa oo madaxyaashii wax ka jabeen kasoo dhex baxday jusu sahmi baa la yidhaahdaa jusu sahmiga shantaa idribhu fii asli اlmas'ala aslulmas'ala maxay ahayd lix bay ahayd lix markaa shan ku garaac meeqay noqonaysaa shan haddaad lix ku garaacdeed soddon ay noqona lix meeloo min shan e soddon weeyaan soddonkaasay mas'aladii ka ansaxaysaa dayib marka sideen aan ugu soo saara xoolahoodii laba shay baad heli kartaa adoon wax kale tilaab kala gelin xisaab haddaad taqaanid soddon maxaa sudus u ah aada leedahay soddon soddon shilin lix meel u dhig hal meel meeqay noqonay shan hooyadii askale sudus waa dhihi karta walaalihii thuluth ay leeyihiine soddon marka saddex u dhigtid meeqaa thuluth u noqon karta toban toban walaalihii ikhwa liummi c toban markaad shan u qeybismin labay u helayaan dayib meeqaa soo hartay markan hooyadii meeqay qaadatay shan walaalihii meeqay qaateen toban toban iyo shana ka baxday shan iyo tobana soo hartay shan iyo tobankaas adeeryaashii oo casaba lagu magacaabo oo shan adeer ahayd shan iyo toban u qeybi min saddex ula u helayaan fiiri marka masaladii siday ku ansaxday arag taas tamaathul waaye waa markii madaxyaasha laysku fiiriyo wixii kasoo dhex baxaa la yidhaahda si kale waa u qeybi kartaa masalada markay soddon noqoto waxaad leedahay nin kastaba aslulmas'ala wuxuu ka helay yaa waxaa loogu garaacayaa jusu sahmigii hadda fiiri hooyadii lix markii mas'alada ahayd oo lagu dhisay bilaawgii meeqay ka heshay hal ay ka heshay mas'aladana oo jusu sahmigii lagu dhuftay lixda meeqay ahayd shan hooyadii hal baad shan ugu dhufanaysaa hal shan lagu dhuftay shan waaye shantaasay qaadanay waana suduskii waa kow walaalihii oo ikhwa liummin ahay mas'aladii lixda markay ahayd meeqay ka helan labo labadoodii waxaad ugu dhufataa jusu sahmi oo shantii lixda lagu dhufto shantii ugu dhufo laba shan haddii lagu dhufto tobanay noqona tobankaas waxay u noqonaysaa thuluthulmaal wa waa toban adeeryaashii mas'aladii hore meeqay ku lehed markii lix lagu dhisay saddexa u qeybsami waysay ka heleen saddexa waxaad ugu dhufanaysaa shan saddex shan haddii lagu dhuftana shan iyo tobanay noqonaysaa sidaas marka waa lagu soo saari karaa suduski haddaad xisaabtaas kale iska dhaafto tiraa soddonkaanay gaartee meeqaa u suduse meeqaa u thuluthe inta soo harteen adeeryaasha u qeybin waa heli kartaa masaladaas waxaa weeyaan fakhud min almithaalayni waaxidan min almumaahilayni waaxidan labada isku midka ah hadda madaxyaashii wax loo qeybinay shanaan ka soo qaadanay shantii baa lagu dhuftay markaas aslu masalo lix aheedaa lagu dhuftay mumaathilayn waa kaas ayib haddii ay yihiin maxaa ku xigo suu musanifkana yiri wuxuuna yiri fakhud min almithaalayni waaxida wakhud min almunaasibayni zaa'ida munaasibayn markay isdhex galaan waay tadaakhula loo jeeda mithaalkeeda waxaa ka mid eh nin baa dhintay hooyadiis iyo afar walaaloo la hooyo ah iyo afar adeeruu ka tagay fiiriya khadwada koobaad horta masala dhisaa lagu leeyahay yaa ahlu farad yaa casaba ah hooyo waa ahlulfarad arbaca ikhwa liummin waa ahlulfarad arbacatu acmaamna waa casaba markaasaa waxaad isku fiirinaya akhar min min ahli fardinaa joogo ikhwatu liummin waxay qaadanayeen thuluth hooyadina sudus liwujuudi اljamci min alikhwa masalada lixaa lagu dhisaa waa isla meeshile hooyadii markan suduskeeda si lixdii halka si waa u qeybsamaa tamaam afar walaalo sudusay kuleeyihiin lixdii thuluthay kuleeyihiin laba waa thuluthkeedii laba afar u qeybi laba shilin afar qofood u qeybi waa jijabayaan haddii afar shilin laba qofood u qeybi ahaan laheed waa fiicnaan lahayd laakiin maanta sihaamtiyaa yar ru'uustii afar noqotay labo shilin a afar qofood loo qeybina uma qeybsanta laakiin tawaafuqu binisfi afar waxaa laga helaa labo oo nis ay leedahay labana waxay leedahay nis marka walaalihii ru'uustoodii isku soo laab afartoodii laba ka soo qaad meel ku qora markaan ru'uustii alikhwa liummin afar ahayd labaa laga soo qaatay maxaa yeelay sihaamtii ay heleen iyo ayagaa tawaafuqu binisfi baa u dhexeeya marka ayaga laba ka soo qaado waa dhigatay arbacatu acmaam afar adeer lixdii meeqay ka heleen saddex shilin ay ka heleen saddex qori markay ka heleen saddex afar u qeybi uma qeybsanto saddex iyo afar maxaa ka dhexeeyo tabaayun afarta adeer madaxooda meel dhigo marka fiiri waxaa hooyadii waxay leedahay aniga wixayga waa helay meelaan fadhiya walaalihii ikhwadii oo liuminha naga afaraan aheyna labaan ku soo gaabanay bay kuleeyihin waana afartii isku hoos jirto labay noqdeen afartii adeer waxay leeyihiin anaga afarteeni meelaan fadhinaa marka waxaa laysu fiirinaa afarta adeer madaxdooda iyo laba afartii ikhwa liuminoo laba ku soo noqotay laba iyo afar madaxdaan maxaa u dhexeeya laba iyo afar tadaakhula ka dhexeeya tadaakhul hadduu ka dhexeeyo fakhud min almunaasibayni zaa'ida labadii iska dhaafay afartan qaado afartan marka waxaa la yidhaahdaa juz sahmi ala leeyahay juz sahmi oo afar ah yaa waxaa lagu dhufanayaa fii asli mas'ala oo lix ah ayib afar lix haddii lagu dhufto afar iyo labaatan inay noqonayso markhaati ka noqo afartaas waxay ka timid madaxyaashi marki laysku fiiriy hooyada madaxeeda waa la bixiy lanna waxeeda waa u qeybsama ayadi mushkil ma haysato walaalihii markii oo walaalihii hooyo ahay markii madaxooda laysku soo laabay waxay soo hoos galeen afartii adeer afartii adeer madaxooda la qaatay afartaasaan waxaan ku magacaabaynaa juzu sahmi wa hada aljuzu sahmu yudrabu fi asli lmas'ala juzu sahmi oo afar ah idribuu fi asli mas'ala oo lixdi ahayd oo intayna jabin ka hor afar lix haddii lagu garaaco afar iyo labaatan ay noqonaysaa wa minhaa tasixu lmas'ala marka laba khiyaaraa kuu banaan inaad tiraahda man man kulu man kaana lahu sahmu fi lmas'alati اluulaa yudrabu sahmuhu fi juزءi الsahmi fannaatiju huwa nasiibuhu saasaad leedahay nin kasta mas'aladii hore wuxuu ka qaatay oo markii lixda ahayd yaa waxaa loogu dhufanayaa jusu sahmi oo afar ahayd hooyadii fiiri hal bay lixda ku leedahay hal afar ugu dhufo afar lee waay afaray ka qaadanay labaatan iyo afartii afartaas ay qaadatay haddaad fiirisidne afar iyo labaatanay sudus u tahay leannahu afar iyo labaatan waa lix meel waa afar meeloo min lix ah lixdiiba hal ulay ku leedahay lixdiiba hal ul lixdiiba hal ul afar ul lix saasay ku qaadatay ko alikhwatu liummin mas'aladii horeo lixdeed labay ku lahaayeen labadii inta soo qaadid afarti ugu dhufo laba afar lagu dhuftay maxay noqotay sideed sideedaasay qaadanayaan ayagoo afar ikhwa ah sideeddii waa u qeybsantaa ma laba ulay u qaadanayaan sideedaas ay qaateen markii aad u fiirisid min arbaca wa cishriin thuluth lmas'ala waay thuluthu waxaa weeyaan tarika thuluth ay qaateen liannahu afar iyo labaatan saddex meel haddaad u dhigtid sideed sideed sideed ay noqonaysaa saasay ku qaateen adeeryaashii madaxoodii oo afar ah yaa waxaad ugu dhufanaysaa may mas'aladii hore meeqay ka heleen saddex dheh lianna hooyadii hal hadday qaaatay mas'aladii hore ikhwa liummina laba ay ka qaateen saddexaa soo hartay saddexdii mas'alada ku lahaayeen jusu sahmi oo afar ugu dhufo saddex iyo afar haddii laysku dhufto waxay imaanaysaa laba iyo toban laba iyo tobankaas ayagana way qaadana casabay u qaadana marka maalkii meeqou noqona laba iyo toban ay adeer qaateen sideed ay macnaha ay ikhwa liummin ay qaateen labaatan hooyo afar qaatay afar iyo labaatan saasaa loo qeybiye marka maxay noqotay taas waa tadaakhul waay musanifku waa mida uu ku leeyahay fakhud wakhud min almunaasibayni zaa'ida liannahu alikhwatu liummin oo macnaha markay afartoodii laba ku soo laabteen labadoodii afartii ay soo dhex galeen laba iyo afara madaxyaashii noo yaala dadkay ka jabeen afar iyo laba yaa badan azaa'id afar weeyaan afartiiaan qaadanay jusu sahmiyaan ka dhignay afartiian waxaan ku garaacnay fii asli mas'ala oo lix ah sidaasay masalada afar iyo labaatan ku noqotay waxaan rajaynayaa taas in tadaakhulka la fahmay ayib ayagoo tawaafuqu binisfi ah markaan markaasuu wuxuu ku yidhi wadrib jamiica alwafqi fi lmawaafiqi haddii madaxda dadka ay wax ka jabeen madaxyaalkooda markayd isku soo aruurisid hadduu wafqi ka dhaxeeyane idrib jamiica alwafqi wafqiga dhammaantiisa garaac fi lmuwaafiqi ku garaac fii kaamili lmuwaafiqi wasluk bidaalika midaas waxaadaad u martaa anhaja daraa'iqi jidadka tan ugu iftiin badanoo ugu waadixsan wax kasta mithaalkay ku cadaadan fiiriyaa tawaafuqu binisfi nin baa dhintay wuxuu ka tegay hooyadiis iyo afar la walaala ah xagga hooyada afar oo hooyadiis dhashay iyo lix naagood oo aabihiis u dhalay araamil wa nin baa dhintay hooyadiisuu ka tegay afar gabdhood oo la hooyana waa ka tegay lix gabdhood oo la aabana waa ka tagay waxaa rabaa marka masalada dhisaa lagu leeyahay kulligood markaa fiirisid waxa weeyaan waa ahlulfarad waa kulligood hooyada farad ay wax ku dhexshaa maanta sudus ay wax ku dhexleey sababtana waxa waaye jamcun min alikhwa joogo jamcun min alikhwa marka lagu leeyahay ama gabdha ha ahaadaano meydka walaalihiis haddayba joogaan ama lahooyo ha noqdaan ama lahaabaa noqdaan nin ha noqdo naag ha noqdo haddayba laba walaal wax ka badan ay joogaan hooyadii sudus ay tegaysaa wawarithahu abawaahu faliummihi athuluth fain kaana lahu ikhwatu faliummihi sudus hooyadii sudus ay wax ku dhexlay alikhwatu liummin afar waa maanta thuluth ay wax ku dhexlayaan alikhwa alakhawaatu liabin gabdhihii ku aabba ahayne maxay ku dhexlayaan thuluthaan masaladan qeybiyaa lagu yidhi hadda fiiriyaa masaladan waxa weeyaan sudus iyo thuluth iyo thuluthaanaa joogo waxaad hore u ogtahay thuluth iyo thuluthaan sudus ay wada hoosgalayaan mas'alada lixaa lagu dhisay lix marka lagu dhisay fiiriyaa lix thuluthaankeeda meeqa waay afar waaye afar waxaa qaatay alakhawaatu liabin yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaalati in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaa nisfu maa taraka waa gabar keligeed marka fain kaanat athnatayni falahuma thuluthaani alakhawaatu liabin waxay qaateen afar min sita waa thuluthaan alikhwatu liummin waxay qaateen labo oo thuluth suduska thuluthkiisi ah xoolihii waaba dhammaadeenba hooyadii marka maxaa laleeyahay waa ahlu farad qoryay u baahan tahay sabar allah kusii maalile maya todoba loo hal qoryaa looga dara cawl waatan markaa hadda ma ulajeedadeenna cawl maanta ma aha ulajeedadeenna laakiin masaladan cawl baa hadda mithaal ahaan ku yimid marka lix meeqay ka noqon laheedaa todoba looga dhigay marka qof kastaba nasiibka u qaatay kaamil ma ah waxbaa jijabaa galay lix olooda hal qori laga soo dhex saaray qolo kasta waxbaa laga soo qaaday markaasaa qori todobaad la aasaasay ayib marka u fiiri hooyadii halay qaadatay halkeeda waa u qeybsantay waa naga dhammaatay walaalihii alikhwatu liummin labay qaateen labadoodii ayagana afar waay afar iyo laba maxaa ka dhaxeeyo tawaafuqu binisfi afartoodii labaa laga dhigay ayib alakhawaatu liabin afaray qaateen ayagana lix waay lix iyo afar maxaa ka dh maxaa ka dhexeeyo tawaafuqu binisfi ayagana lixdoodii waa la laaba ayagani lixdii markii la laabo waxay noqonayaan saddex ayib marka madaxyaasha meesha yaalla noo fiiri madaxyaasha meesha yaalla fiiri hooyadii madaxeeda lama xisaabay lana waxeed waa u qeybsameen walaalihii oo ikhwa liummin ahaa oo afar ahay labay ku soo aruureen liannahu beyna sihaamihim wa ru'uusihim tawaafuqun binisfi labay ku soo aruureen alakhawaat liabin lixay ahaayeen xoolaha ay qaateenna afar ay noqoteen tawaafuqun binisfi saddex ayagana ku soo aruureen saddex iyo laba a ku taalla meeshan alkhwatu liummin madaxyaalkoodii laba ku soo aruuray iyo alakhawaatu maxaan ku iraahdaa liabin oo saddex ku soo aruur laba iyo saddex maxaa u dhexey kara markan madaxyaalka isu fiiri tabaayunaa ka dhexeeyo tabaayun markuu ka dhexeeyo laba iyo saddex isku dhufo lix bay noqonaysaa lix markay noqoto haadaa juزءu sahmi weeyaan juزءu sahmi markuu noqdo yaa waxaa la rabaa in lagu garaaco fii asli اmasأala bicawliha masalada markii hore lixay ahayd ilaa halaa ku darsantay cawlay noqotay lix todoba ku dhufo waa lix meel oo min todoba ah dabcan kaama qarsoono todoba todobo waa toban iyo afar todoba kale kow iyo labaatan saddex kow iyo labaatan ay keentee saddexna kana kow iyo labaatan afartan iyo labo ay masalada ka ansixaysa markaasaad leedahay man kaana lahu sahmu fi lmasalati اlأuulى yudrab lahu fi juزءi sahmi oo khamsa ah hooyadii todobadii hal sahmiyay ku lahayd halkii sahmi yaa lix loogu dhufanaa lixay qaadanaysaa lixdaas markaad u fiirisidne اثنain و aربaciin markeed lix ka soo qaadatid suduskeeda waa alkhwaة liumi masaladii hore labay kulahaa waxay ku lahaayeen labo labayaad lix ugu dhufanaysaa oo juزءu sahmi ah laba iyo toban ay qaadanayen laba iyo tobankaas waxaa weeyaan afartan iyo laba waxay ka tahay thuluث ay ka tahay alakhawaat liabin masaladii hore afar ay ku lahaayeen afar lixa loogu dhufanaya afar meeloo min lix ah markii la yidhaahdo waa afar iyo labaatan waay afar iyo labaatanna ayagaa qaadanay isku dar markaan afar iyo labaatan iyo kuwio laba iyo toban helay iyo hooyadoo lix hele isku darsa kulligeed afartan iyo laba saasay ku noqonaysaa tawaafuqun binisfi markay tahay waay tabaayun hadday tahay tabaayun mithaalka haddaad mar hal mid lagu mithaalay waa la garan karaa nin baa dhintay wuxuu ka dhintay saddex dumar iyo afar adeer saddex dumar iyo afar adeer masalada meeqaa lagu dhisaa arbacatu acmaam waa casabe iska dhig zawjaadka maanta waxay yihiin ahlu farad zawjaad haddii caruur ay joogin rubac ay ku dhexlayaan masalada marka afaraa lagu dhisa lanna ahlu faradkaa lagu dhisa hadduu hal farad yahay afar markii lagu dhiso zawjaadkii hal qeybay heleen afaray hal ul ka heleen hal ul oo sahmigooda iyo ayaga oo ru'uustoodii oo saddex ah hal saddex uma qeybsanto marka waa la fiirinaa beyna sihaamihim oo waaxid ah iyo wa ru'uusihim meeqaa ka dhexayso hal iyo saddex tabaayun saddexdooda madax meel iska dhigo abtiyaa adeeryaashii markii ahlu farad baxeen hal ay qaateen afartii saddexa ka soo hartay saddexdii casabay ku qaateen ayagana afar waaye maalka ay heleen waa saddex lug ayagana waa afar madax madaxii iyo afartii markaan iyo sihaamti waa kala badan yihiin adeeryaashii waxay leeyihiin nooma qeybsanto ayagana madaxyaalkooda meeshaan dhig fiiri marka waxaa kuu yaala saddex madax zawjaad iyo saddex madax adeer a kuu taalo meeqay noqonayaan tabaayuna ka dhexeeya markaan madaxdii waay adeerada madaxoodii oo afar ah iyo zawjaadkii oo saddex ah waxay ku dhexlaan lama fiirina madaxda meesha soo harta saddex iyo afar waxaa ka dhexeeya tabaayun ayaga isku dhufo markaan madaxdoodii a la isku dhufanaa zawjaadkii oo saddex ah afartii adeer madaxyaalkoodii aad ku dhufanaysaa saddex haddii afar lagu dhufta meeqay noqotaa saddex meeloo min afar laba iyo toban waay laba iyo tobankaas oo kasoo dhex baxay madaxii wax qeybsanay oo wax u qeybsami waaysay xasiiladoodii laba iyo toban jusu sahmi a laleeyahay jusu sahmi weeyaan jusu sahmi laba iyo tobankaas yaa waxaad ku garaacaysaa fi asli masala oo afar ahayd haddaad laba iyo toban aad ku garaacdid afar waxay imaanaysaa afar meel oo min laba iyo toban ah afar meel oo min toban meeqa waa afartan afar meeloo min laba ena sideed afartan iyo sideeday masaladii gaaraysaa markaasaa waxaad leedahay man lahu fi lmas'alati اluulaa oo afarta ahayd yudrabu lahu sahmuhu fi tilka almas'ala fi juز'i sahmi zawjaadkii afarti maxay ku lahay hal rubac oo hal ah halkii juزu sahmi oo laba iyo toban uu garaac laba iyo toban laba iyo toban hadii lagu dhufto laba iyo tobankeedi leewa hal hal hadii lagu dhufto waa hal hal laba hadii lagu dhufto waa labo hal hadii saddex lagu dhufto saddex waay halba haddii laba iyo toban lagu dhuftay laba iyo tobankiisou jooga fiiri marka laba iyo toban yaa saddex zawjaad u qeybinay min afar ay u helaan waa u qeybsamaysa ayib adeeradii tii hore oo masalada afarta ee saddex lugay ka heleen saddexdoodii laba iyo toban ugu dhufo saddex meelood oo mid laba iyo toban emeeqa waa soddon iyo lix waa soddon iyo lixdaas yaad siinaysaa afartoodii meeqay u helayaan min sideed lugood markaad u qeybisid ayaga mas'aladii hore saddexay ku lahayn laba iyo tobanaad ugu dhuftay saddex laba iyo toban lagu dhuftay waa soddon iyo lix marka soddon iyo lix waxa weeyaan markaad afar qofood u qeybisid sideed iyo sideed lix iyo toban sideed iyo sideed kalena meeqo waaye lix iyo toban lix iyo toban soddon iyo labo soddon iyo labo dayib meeqaa soo hartay afaraa soo hartay aywa min sagaal lugay u helayaan markaan min sagaal bay u qaadanayaan sagaal iyo sagaal sideed iyo toban sagaal iyo sagaal sideed iyo toban afar meelood oo min laba meeloo min sideed iyo toban markay noqdaanna soddon iyo lix saas waay marka sidaas ay ku noqonay tabaayunkii almuhim aan kugu celiy ka qaacida ahaan amhiladii waxa weeyaan dabcan kutubta xataa amhila way kuu qoraysaa natiijadeedana way kuu qorayaan adaa la rabaa markaan waxa loo qoray i natiijada iswaafaqis aan kuu celiya mar kale ka qaacida ahaan len kugu celaa amhiladii adigaa fahmi doontid waxa weeyaan haddii mas'alada la dhiso oo nin kastaba ilan halkii qori toban qofooda wax ku dhexli karta hal qofna waa ku dhexli karaa mathalan hadda fiiri nin baa dhintay wuxuu ka tegi karaa hal wiilna waa ka tegi karaa oo maalkii wada qaadanaya toban wiil oo halkii wuxuu qaadan lahay loo qeybinana waa dhici karta marka saasay wax ku imaan karaan marka waxaa lagu leeyahay mas'alada waxa lagu dhisay qof kastaba sahmi buu ku leeyahay qolo kasta sahmiga ay qaadatay hadday u qeybsanto waxaa la leeyahay waa meesha way ka baxday taas qoladii sahmigeeda soo qaadato ou sahmiga yaraado madaxeedana ou bato taas waxaa leeyahy waa ka jabay jabitaankaas marka waxay keenaysaa qolo kasta oo sahmigaas wax ku dhexlaysay iyo sahmiga ay qaadanaysaa laysu fiirinaya laba shay aa loo fiirinaya inuu ka dhexeeyo tawaafuqu binisfi sahmigii ay qaadanayeen waxay noqotay labo ayagana afar waa tawaafuqu binisfi marka afartoodii labaa lagu soo celina iyo inuu ka dhexeeyo waxay qaateen oo sihaamti ah iyo dadkii wax ku dhexle ru'uustii ah tabaayun inay ka dhexeeyaan saddex qoriyay heleen aygana afar waa tabaayuna u dhexayso afartii madax meela lagu qoraya waxaa sabuur haddii lagu qori lahay waxaweyaan dhib weyn ma keeni lahayn markii aad qolo kasta iyo sihaamteeda isu fiirisid madaxyaalkoodina meelaad ku soo xirxirtay madaxyaashii aad soo xirxirtay yaad isu fiirinay haddane matamaathula ka dhexeeya haddii meeshan shan madax ku taal intana shan madax ku taal hal mid iska qaado midna iska tuur hadday isdhexgalayaan saddex madaxa inta taal meeshana lixaa taal lixda qaado saddexda madax iska tuur zaa'idkaad qaadanay haddii ay tawaafuqun binisfi noqdaan afar madax iyo lix madax ay noqdeen afartii laba ka soo qaadee lixdii oo kaamil ku dhufo laba iyo toban jusu sahmi bay ku noqonaysaa hadday tabaayun u dhexayso saddex madaxa meel joogto afar madaxna meel bay joogtaa afartii iyo saddexdii isku garaac wixii kasoo baxa markaas madaxdaas madaxan madaxdan laysku fiiriyey hadduu tamaathul noqdo midaa kasoo baxa jusu sahmi asigaa ah haddii uu tanaasub noqdono midka weyna laga qaatay asigaa jusu sahmi ah haday muwaafaqa binisfi noqdaan nisfu axadihima fi kaamil akhar markii lagu garaaco wixii kasoo baxa jus sahmiya la yihahda hadday tabaayun ru'uusti ka dhexaysane yudrabu axaduhumaa kaamilan fi kaamil aakhari wixii kasoo baxa jusu sahmi waay jusu sahmigaas yaa waxaa lagu garaacayaa mas'aladii qeybsami waayse asalkeedii markii mas'alada lagu garaaco meeshay gaartay wa minhaa tasixu markaasaa waxaad leedahay man kaana lahu fi lmas'alati اlأulىa sahmun yudrabu lahu sahmuhu fii juزءi الsahmi marka wixii ugu soo baxa yaa faradkiisa u yahay saas weeyaan marka mithaalkiisi marka haddii amhilada kutubta ay qoraysa aad fiirisid qaacidana aad fahamtid waxa dhan way sahlanaanayaan marka wuxuu ku leeyahay marka afaraa jiri karto haddii wain tara lkasra haddaad aragtid inay ka jabtay calaa ajnaasin jinsiyaal badan hal jinsi hadday ka jabay shalan soo miithaalin fa inahaa fi lxukmi ayada xukumkeeda cinda annaasi dadka agtiisa taxsulu waxay ku kooban tahay fii arbacati aqsaamin yacrifuha almaahiru ninka aada wax u yaqaanaa garanaya fi laxkaami afarti maxay yihiin mumaathilun waxa weeyaan mumaathilkaas hadda marxalo wuu kasoo gudbay in laysu fiiriyo bayna asihaami walwaratha masaladaas hadda ma aha markaad bayna asihaam walwarathi isku fiirisid oo warathadii madaxyaalkoodii meel ku soo xirxiratid bayna haadihi alwaratha ru'uustoodan yaad isu fiirinaysaa marka ima an yakuuna baynahumaa mumaathilun min bacdihi haddii mumaathil ahayn munaasibun mutadaakhil waay w bacdahu labadaas waxaa kasii dambeeyana muwaafiqu tawaafuqu binisfi waraabicu midka afaraad almubaayinu almukhaalifu midka kala fog waay yunbika can tafsiilihina alcaarifu afartaas midkeed unbay noqon karaan inuu ru'uustaas waxa ay ka jabeen markii sihaamtooda loo fiiriyo inay ru'uustii tamaathul inuu ka dhexeeyo haddii la waayo tanaasub inuu ka dhexeeyo haddii la waayo inuu tawaafuqu binisfi ka dhexee haddii la waayo tabaayun inuu ka dhexe afartaas kama bixi karto marka haddii afartoodii kuu soo baxaan fakhud min almumaathilayni waaxida labada isku midka ah midka soo qaado lix madax iyo lix madax hadday noqdaan hal lix madax qaado hadday afar yihiin afartii qolona lix ay noqotay qolo lix qolona shan qolona shan afartayda ka jabtay labadan min lixdee hal lix ka soo qaado labadan min min shanteena hal shan ka soo qaado markaas shan inta kasoo baxday iyo lix inta kasoo baxday isku fiiri tabaayuna ka dhexee lixdii shanti ku dhufo saasay noqona haddani fakhud min almumaathilayni waaxida wa khud min almunaasibayni zaa'ida hadday ay macnaha saddex iyo lix ay noqdaan lixda dheere midka dheerka iska qaado wadrib jamiica alwafqi midka oo laysku celiyey niskiisa fi lmuwaafiqi midkii niska ka waafaqu garaac fiiri afar iyo lix waay lix afarti oo laysku laabay oo laba noqotay labadaas waxaad ku garaacdaa fi lmuwaafiqi midkii niska waafaqi kaamilkiisaoo lixdii ku garaac waslug raac markaas oo qaad suluug macnaha marid waa waslug mar bidaaka midkaas anhaja ataraa'iqi jidadka kan ugu waadixsan annahj wakhud qaado jamiica alcadadi almubaayini cadadka oo kala fog qaado midkiis wadribhu midkaas ku garaac dhammaantiisa fi thaani fi jamiici thaani ku garaac walaa tudaahini hana mudaahanayno ha mujaamaleynin mathalan waxaa weeyaan madaxdii markaad isbarbar dhigtay yaa saddex iyo afar ama shan iyo lix shan iyo sideed oo kalaa kuu soo baxday shan iyo sideed markay kuu soo baxdo qolana shan madaxa meeshaan fadhiso wax ka jabeen qolana sideeday noqdeen meeshaanay ka jaban yihiin ay fadhiyaan shan iyo sideed maxaa ka dhexeeya tabaayun isku garaac markaan shan meeloo min sideed eh afartanaa kuu soo baxayso afartankaas juzu sahmiyaa la yihahda marka waa kaasa marka wuxuu ku leeyahay haddii aad labada isku eg mid qaadatid ama labada dheer midka ugu weyn aada qaadatid ama labadii oo niska iska waafaqay midkiis niskiisa midka kale aad ku dhufatid ama labadii kala fog haddaad isku garaacdid wixii ka soo baxo fadaaka juzu sahmi waa markaan wixii markii sidii u dhaqan lagu yiri lagula dhaqmay wixii ka soo baxay fadaalika juzu sahmi sahmiga juskiisaa la yihahda faxfadanhu kaas xifdi waxdarka digtoonaa hudiita ha lagu hanuuniya an taziiqa canhu inaad ka dhuntid kow juzu sahmi baad haysataa wadribuu juzu sahmigaas waxaad ku garaacdaa fi lasli aladii taasala masalada asalkeedii ka asalowday ku garaac waa ka madaxyaashii markaad isku fiirisa wixii kaaga soo baxo juzu sahmi ku magacaaw juzu sahmigaas masaladii qeybsami waaysa oo lix aheed oo laba iyo toban aheed oo sideed iyo sideed aheed afar iyo labaatan waxay nabad ha noqotee ayada ku garaac markaad ku garaacdid markaasaa lagu leeyahay wa axsi koob man dama wamaa taxsana wixii ka soo baxa markaas koob ayib markaas waxa weeyaan intaas musanifka wuu kuu sheegay markaad jusu sahmi ku dhufatid fii asli اlmasأala annaatiju huwa alaslu اladii tasixu masأala markaseed u qeybinay man kaana lahu fi اlmasأalaةi اlأulىa yudrabu sahmuhu fii juزءi الsahmi fanaatiju huwa farduhu sidaasaad leedahay waqsimhu markaas qeybi falqismu qeybinta idan saxiixun waa markaas waa saxiixay noqonaysaa yacrifuhu lacjamu ninkii acjamkaahay wuu garanayaa iyo walfasiixu markaasuu musanif wuxuu iri fa haadihi midan jumalun jumlooyin waay oo min alxisaabi ka mid eh waxaan kuu soo sheegay qeyb oo xisaabta wax lagu kala qaadanaa ka mid eh yaatii waxaa ou ku yimaadaa alcamalu camalkii calaa mithaalina bimacnaa yubna alcamalu calaa mithliha qaarka aan kugu soo sheegay yuqaasu calayhi gayruha min alamhila liana alcaaqila yaqiis waalabiibu takfiihi lishaara faraa'idka kale wuxuu rabaa maskaxda in loo dejiyo qaacidada laguu sheegaya aynad fahamtid iskuday iskuday iskuday kadib mithaalka yaryarka bilow wixii aan cadad waxaa weyaa marka qaarkeed waxaa lagu leeyahy masaladii toban iyo shan adeer maxaan ku ihaha saddex iyo toban walaal oo la hooyo ah saddex iyo labaatan oo la aabba ah markaa todoba boqol sideed boqol ay ka dhismaysaa taasaa isku wareerin miday ugu hooseysa ka qabso haddaad qaacidadaas yar aad fahamtid tan dheerna waad fahmaysaa fa haadihi midan jumalun waaye oo min alxisaabi ka mid yaأtii wuu yimaadaa alcamalu camalkii calىa mithaalihina tusaalahooda kale ku yimaada min gayri tadwiilin anoonan kugu dheeraynin walaa اctisaafin anoonan qardo jeexin ee faqnacniya ku qanac bimaa buyina wixii lasoo caday fahuwa kaafi waa dad caqli leedahay uu kugu filan yahay buu ku yiri wuxuu ku leeyahay inta aan kuu soo sheegay waa qeybab ka mid a xisaabta sida loo dhiso min gayri tadwiilin anoon kugu dheeraynin walaa اctisaafin anoon qardi jiixin oo khaladna kuu sheegin ee faqnac ku qanac bimaa buyina wixii lasoo cadeeyey fahuwa daalika midkaas kaafin waaye ninkii caqlila wuu ku filan yahay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin